waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya inuu habeen walba tago degmo kasta oo soomaali ah iyo gobol kasta oo soomaali ah carruurta haweenka dhallinyarada ummadda iyo hoggaanka uu u hayo in ay meesha ay joogaan ku dareemaan in albaabada iyo mataqaanaa ummadda la isu furo quluubtooda oo laga gudbo xilliga dibudhaca iyo isnacaybka iyo isjiijiidka sababtoo ah ma haysanno wakhti dambe adduunyadan ka harnay ficeenaan ka harnay dhinac walbaanu dib uga dhacnay waxa keli ah unaga gudbi karnaa haddii caqligii soomaaliyeed iyo garaadkii soomaaliyeed iyo wanaaggii soomaaliyeed iyo walaaltinimadii soomaaliyeed ay soo noqoto taasaa carruurta ku seefgaroobaysaa gabdhahana sharafkooda uu ku soo noqonaya maanta aan ognaa xaaladda ay ku sugan yihiin